qabtay cabdishakuur shaasha oo kamid ahaa weriyaasha ka howlgala magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ahna caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa mahadinimadii khamiista aheed ciidamada booliska waxaay kasoo qabteen idaacadiisa c t f m waxaana weriyaha lagu xiray saldhiga booliska ee degmada jowhar xiritaankiisa iyo wixii ka dambeeyey ayaa weriyaasha gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan ururka suxufiyiinta waxa ay wadeen sidii weriyahaasi loo sii dayn lahaa waxaayna xiriiro iyo kulamo kula duwan ay la sameeyeen mas-uuliyiinta gobolka iyo kan degmada jowhar iyagoona mas-uuliyiintaasi ay noo sheegeen in weriyaha ay soo xirtay iyo madaxtooyada hirshabeelle weriyaasha ayaa shalay madaxtooyada tagay iskuladayay inay madaxweynaha la hadlaan islamarkaasina weriyahaasi dib loo soo daayo inkastoo shala madaxweynaha ays arkin ayaa maanta haddana dib ugu laabtay in xarunta madaxtooyada markii halkaas ay tageen ayaa waxa ay la kulmeen qaar kamida mas-uuliyiinta madaxtooyada joogta waxayna sheegeen in madaxweynuhu uuna isaga u xirin marka waxaa jira cilad ah cidii soo xirtay marka hore waxaana marka hore booliskana aynoo sheegeen in maxkamada gobolka ee amarka lagu soo xiray ay bixisay waxaana maxkamadu ay horey u sheegtay in maamulka gobolka uu xiray maamulka gobolkuna waxay sheegeen in iyagu ay weriyaha ay soo xirin marka weriyaasha ka howlgala gobolka shabeellaha dhexe saddexdii maalin ee u dambeeyey waxa ay wadeen sidii weriyahaasi loo sii day lahaa waxaana mar weliba ay ku baaqayeen in weriyahaasi xoriyadiisa loo soo celiyo haddii uu jiro qalad uu galana maxkamada la soo taago oo lasoo bandhigo haddiise uu jirin qalad uu galana in weriyahaasi xoriyadiisa dib loogu soo celiyo
weli ma ogaateen marka ismaaciil cidda sida rasmiga ah uga dambeysa ee xarigga weriyaha
dhibaatada ugu badan waxa ay tahay in aan weli la ogeyn sababta loo soo xiray iyo cidda soo xirtay haddii aan saldhiga tagnana saraakiisha booliska waxay noo sheegeen in maxkamadu ay waraaqee islamarkaana ay sheegtay in weriyahaasi lasoo xiro maxkamadii markii aan tagna oo iyana aan la xiriirnana waxay noo sheegeen in maamulka gobolka shabeellaha dhexe uu yiri weriyaha lasoo xiro maamulkii oo kale ayaan la xiriirna iyana waxay sheegeen madaxtooyada in amar laga siiyo oo madaxtooyadii ay tiri hala soo xiro marka cidda rasmiga ah ee weriyahaasi soo xirtay ayaan weli lahaynin iyo sababta loo soo xira
waayaha marka mas-uuliyiin baad ii sheegtay inaad la kulanteen oo maamulka hirshabeelle ka mid ah ilaa iyo hadda hadallada mas-uuliyiintaas kala duwan aad la kulanteen ay idin sheegeen ma jiraan meele ay iska leeyihiin oo caddeynaya waxyaabaha loo haysto mas-uul walba oo aan la kulanno waxau noo sheegayo in weriyaha lasii daynayo islamarkaana in asagu uusan soo xirin cid soo xirta cid soo xirtana uusan ogeyn marka dhibaatada ugu badan ayaa waxa ay tahay in cidda soo xirtay weli aan si rasmi ah aan loo ogeyn islamarkaana walba oo eeddu ay iyada dhankeeda u jarjaarsataba ay iska dafirayso in weriyahaasi ay soo xirtay marka xildhibaano fara badan oo ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa iyaga naftirkooda maanta weriyaasha la kulmay sheegana in haddii rabbi idmo beri ay madaxweynaha u tegi doonaan islamarkaana ay dadaal u geli doonaan sidii weriyahaasi dib xoriyadiisa loo siin lahaa